الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى كلمتنا waxaan kaga hadli doonaa oon ku baraarujin doonaa si guud dadka muslimiinta gaar ahaaneed ummadan soomaaliyeed ee muslimka ah aan ku tabiihinaynaa in ay ka faa'iidaystaan xilliyada khayrka badan ee camalka uu aadka u khayrka badan yahay maxaa cumrigeenna waa maxduud wax yaroo kooban weeyaan fursadaha camalka aada loo labanlaabayo ma camalka la sameeyo allaagtii wax weyn looga helayo ruuxa muslimkaahi waa inuu ku tashadaa oo ku xisaabtamaa oo isagoo kaflad iyo moognaan ku sugan uusan waktigaasi si markaa maalaayacni ah uusan ku dhaafin ruuxa muslimka waxaa la rabaa inuu yahay qof foojihin oo adduunyadan ka zaad qaadanaya oo aakhiro u soconaya waxaan ku jirnaa bishii muxaram ama zake loo yaqaano waxaa bisha ku jira maalin aad iyo aada u qiimo badan maalinkaasoo fursad u ah ruux kastoo muslima inuu ka faa'iidaysto maalinkaas waa maalinka loo yaqaano yowmu cashuraa waa maalinka tobnaad ee bishan hadda aan ku jirnay muxaram maalinkaa tobnaad soonka la soomo waxaa lagu helaa hal sana dembigeed in qofka loogu dhaafo xadiidka abuqataada imaamu muslim fii saxiixii uu ku wariyey nabiga sala allahu calayhi wasalam baa la weydiiyey maalinka tobnaad soonkeeda markaasuu nabigu sala allahu alayh wasalam yukafiru sanata almaadiya soonkaasi wuxuu tirtirayaa oo baabi'inayaa sanadkii lasoo dhaafay dembigii qofku uu galay ayaa loogu dhaafayaa laba iyo tobankii bilood oo tagtay dembigeeda ayaa looga tirtirayaa marka waa yoom waaxid hood soomto oo sanad dhan dembigiisa lagu dhaafayo taasoo kale marka inay si maalayacniya ku dhaafto amadoo kafle isaga jira warba ka haynin waa nasiib dara wey marka waxaan ku baraarujinaynaa ummadda muslimiinta ah inay maalinkaa ka faa'iidaystaan qofkii fursad u heli kara uusan iska dayicin maxaa yeele ku soo maraysa sanadka soo socda in kale war uma haysid dunuubteenna iyo dhacdhaceennu waa farbadan yahay waxaa kaloo sunnaa maalinkaa in lagu daro iyadoo yuhuudda iyo kirishtanka lagu khilaafayo maalinka sagaalaad maxaa nabigu sala allahu alayh wasalam yowmu cashuraa soonkeeda ayuu sooma dadkana u amray kadibna waxaa loo sheegay waa maalin yuhuudda iyo nasaaradu ay weyneeyaan markaasuu nabigu sala allahu alayh wasalam sanadka soo socda haddii ilaahayna gaarsiiyo waxaan soomaynaa maalinka sagaalaadna waan ku daraynaa kuwa ah yuhuudda iyo nasaarada annagoo khilaafayna marka culayskan aan aan dusha naga saaran iyo dunuubtan iyo macaasidan iyo dhacdhaceennu iska badan yahay fursaddaas yaanan iska dayicin aan ka wada faa'iidaysanno ikhlaas iyo ilaahay dartiina aan ula nimaadno wajazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum وشكر الله حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته